Maamulka degmada Qardho ayaa burburiyay guryo iyo dhismayaal sharci darro ah oo laga dhisay wadooyinka Qardho. Ololahan ayaa inta badan waxaa laga sameeyay guryaha ka ag dhow dooxa ama keliya magaalada Qardho. Sheikh Fuaad Aflow iyo Guddoomiyaha Qardho Cabdi Siciid Kaal ayaa ka warramaya ujeedka ololahan burburinta guryaha.
maantay waa maalintii saddex iyo tobnaad maanta waa maalintii saddex iyo tobnaad Een, guryihii lagu talagalay in dariiqa laga furo badankood waa la dumiyey hadda kuwan waa kuwii geeska usoo xigay bay ka mid yihiin waxaan u malaynayaa haddeer waxa noo harsan een, waxa weeye ilaa shan guri oo dhinacan xigta een, ayaa noo harsan Een, ma- lix guri weeye oo dhinacan xigta noo harsan Een, dariiqa sidaa loo sheegay baa loo furay Ee, waxaan rabnaa insha allahu tacaala halkan uga mahad celinaynaa shari- ee, maxaan ku leeyahay wadada ceeldaahar ceerigaabo oo qalabkeeda noo keentay si volunteer ah oo halkan kaga shaqaynaysa waxaan u mahad celinaynaa golis group oo iyaguna cimaad oo noo keentay ee, iskarogooyin waaweyn iyo golis telecom oo noo keentay eskafeetarka waliba eskafeetarka iyadoo kii ceeldaahir uu naga jaban yahay oo hadda aanu ka shaqaynayno een, farsamadiisii ayaa bahalkan oo gurmad oo degdega ay noo keeneen aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay meeshaa kala baxdeen ilaahay ha idin laablaabo sharikadaha kale oo qalabka haysta waxaan u baahannahay iskarogooyin waxaan u baahannahay excavator waxaan u baahannahay d aid waxaan ka codsanaynaa inay noo soo gurmadaan Een, maxaa yeelay shaqadan shaqo muhiima weeye magaaladan daadad kusoo yeeli jireen waa ogeydeen waa idin sugaynaa insha allahu tacaala Ee, shaqadu weli waa socotaa noo soo gurmada markaad insha allah noo soo gurmataanna duco iyo iyo iyo iyo mahadcelin labadaba waa isugu kiin daraynaa aad iyo aad baad umahadsan tihiin Ee, waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa ee, dadka ogolaaday guryahooda in la dumiyo waxaan u mahad celinayaa saxaafadda oo mar walba na garab taagnayd waxaan u mahad celinayaa ciidamada oo si ragannimo leh oo sharaf leh u sugay ammaanka meesha laga shaqaynayo Een, aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa oo muxuu ahaay cagafyo tiro badan iyo agab tiro badan ay hadda maaragtay u baahatay oo ka shaqaynayaan Een, shaqada tan ee, waxaan rajaynaynaa insha allah in aan dadaalno oo aan ku dadaalno in muxuu ahaay aan intaa dadejin karno aan dadejinno sida kalena een, khayrkii maadaama cirku cusub yahay ee, ku talagalkiisa wuu jiraayo waxaa maaragtay maalintaa la dumiyo waa la qaadaa sidoo kalena dhinac waa laga mariyaa een, janalka marka meel fiican bay maraysaa inta haddaan ka soo gudbo waxaa meesha ka soqota shaqo aad u xoog badan waxay u baahan tahay agab tiro badan maadaama waqti roobaadkana joogo baahina loo qabo in arrintan si deg deg ah ee loo dhammeeyo intaan ee, roobku imaan Een, agabkii shirkadda een, ceeldahar ceergaabo baa shaqaynayey waa ku filnaan waayey Een, waxaa kaloo iyaduna noo soo gurmatay oo qalab noo soo dirtay shirkadda eh, golis group gaar ahaan imaad oo ah qaybta dhismaha oo qalabkeedii ay hadda maaragtay nala joogaan oo ay shaqaynayaan Een, aad iyo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa maalinta ay noo soo gurmadeen maalin runtii aan u baahannahay bay ahayd Maamulka iyo shacabka degmada Qardho ayaa diyaargarow xoogan ugu jira sanadkan sidii ay u yaraan lahaayeen waxyeelada daadadka Qardho maadaama guryo badan uu qaadi jiray dooxa.